أyuha اlإkhwaة wاlأkhawat waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kulankii xajka ee sanadka kun afar boqol soddon iyo lix fadlan ku soo dhowaada fadhigii sideedaad waxaana noo jeedin doona biidni اllahi tacaala fadiilaة الdoctor الsheikh cuثmaan macalin maxmuud xafidahu اllahu tacaala
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli illah ama bacd sheekh cabdikariim khayr allah siiyo si fiican buu noogu sharxay nooguna faahfaahiyey wixii mawduuca looga baahnaa wax yar baan ku dardari doonaa haddii alla yidhaahdo waxyaabaha ay guluwiga ku sameeyaan jamaacaadka jamaacaatulguluwi la yidhaahdo ee casrigan jooga waxaa ugu horeysa masalada takfiirka altakfiir bigayri xaqin ama alguluwu fi takfiir waa masalo masalo kaleo waxaa jirta tabdiica iyo tafsiiqa laftiisa guluwi lagu sameeyo jamaacaad saas ku tegay baa jira masalada muwaalaadka iyo mucaadaadka lafteeda guluwi baa lagu sameeyey mas'alada alxukm bigayri maa anzala allah waxaa lagu sameeyey iyadana guluwi baa lagu sameeyey meelahaas aad baa guluwi uu galay oo jamaacaadkan mucaasirka ah ay guluwi ugu sameeyeen masalada murtakibu lkabiira nimankan shiikhu uu noo sheegay ee lagu magacaabi jiray atakfiir wahijra iyaguna isku magacaabay jamacat lmuslimiin jamacat lmuslimiin markay leeyihiin waa maxay annaga keliya muslimiina dadka kale muslimiin maaha waay moogta bal waxay waajibin jireen in jamaacadooda laga mid noqdo qofkii jamaacadooda aan ka mid noqonina uusan muslim ahayn waa tii markii dambe lagu qabtay dilkii ay dileen shiikhi la dhihi jiray maxamed xusein addahabi taas baa lagu qabtay hadda dhiiggiisay banaysanayeen sababto mar buu wuxuu noqday wasiir alawqaaf jamaacaadkan guluwigu marka ay iyagu xukunka qabsadaan waxaa aada u dhacda oo la arkaa inay u cudur daaraan ninkooda madaxda ah waxyaabaha xuxun uu sameeyo ama uu ku hadlo oo marka qaarkood kufriba gaara ay qiil u raadiyaan laakiin dadka khilaafsan markay xukumaan qiil looma raadiyo masalada meesha ugu adagaa laga qabtaa iyo qowlba qowlkuu ka guluwi badan yahay marka nimankaasu ninka maaragtay kabiirada sameeya agtooda gaal buu ka ahaa marka dariiqadii khawaarijta un bay ku socdeen guluwi kaloo lagu yaqaanay ama calaamooyinku aha waxaa kamid ah inayba diidi jireen madaaristan hadda wax laga baranayo wax allo waxay iyaga khilaafsanna masalan ay takfiirin jireen waxaan hijrada la leeyahay lafteeda ay isku dayeen oo ay magaalada dhinac uga baxeen meel bay degeen oo ay magaalo ka samaysteen inkastoo gadaal dambe ay socon weysay oo adda markii dambe markan la qabtay oo badankood qiyaadaadkoodii la laayay calaa kulli xaal sidii uu ibnu qayimba uu ka sheegay jahm ibnu safwan wuxuu yidhi faاqtasama alwaraa miiraahahu biالsahmi wالsahmayni wالsuhmaani dadkii baa waxay qaybsadeen buu leeyahay ninkan jahmi ah dhaxalkiisi iyo wixii uu ka tegey mid hal saami qaata iyo mid laba qaata iyo mid saddex qaataba dahabina wuxuu leeyahy marku uu tarjamayey jah jahmi ibnu safwan wuxuu leeyahay hadal uun macnihiisu uu ahaa laysat lahu riwaaya laakinahu zaraca sharan kasiira hadal macnihiisu uu saas oo kale yahay shar fara badan buu ummaddu u beerayo haddee maaragtay ummad badan ay ku fitnowda nimankanun marka waa niman noocaas oo kale ah oo meelo fara badan bay gaareen oo caalamka islaamka ka mid ah oo fikirkoodaas xamaasada ku dhisan ay maaragtay ku faafiyeen oo waddankeenuna uu ka mid ahaa haddana qolooyinka joogaahi kuwan tawaquf wa tabayun la leeyahay oo sida la sheegay ka fallaaqoobay kuwaas maaragtay takfiiriyiinta oo baraxala ahaa oo iyagu leh qofkaanan maaragtay iimaankiisa hubsan waan ka joogsanaynaa waxaanse iimaan u qiraynaa qofka aan iimaankiisa hubsanno waa joogaan waddankeenna oo mararka qaarkood waxaa dhici karta inay xaafado gaara isku aruursadaan sida xamar meelaha qaarkood laga sheegaayey dhulkaas puntland la yidhaahdo waa laga sheegaa qardha iyo meelahaas way joogaan ada adu calaa kulli xaal waa niman iyaguna dadka duufsada oo been u sheega masaa-ishaas uun maaragtay takfiirkaana isku day inay dadka ku qanciyaan aan asalka fiican ku taagnayn ama alla aanu tawfiiqda aanu waafajinin marka ala kulli xaal masaladaas atakfiir b birtikaabi alkabiira waa masalo maaragtay dadkan ghulaada ahi aada ugu badan waxaa kaloo ku dhaca kuwo kaloo qudbiyiinta uu shiiku hadda ishaarayey noocooda ah ama kuwan saruuriyiinta la yidhaahdo marar fara badan waxaad arkaysaa dowladdii baa maaragtay dowladdii muslimka ahayd yaa waddankii ay xukumaysa iyadoo waxaa ka furan bangiyaal ribada ku ku camal fala markaasaa dhici karta in lagu takfiiriyo dowladdaas bunuugtaas waddanka ka furan iyo wax lamid a ama waxaa la leeyahay dadkii la arko iyagoo maaragtay dunuubtii ay sameeyeen gadaal dambe ka sheegaya oo banaanka soo dhigaaya waa gaaloobeen iyo wax lamida wax noocaas oo kale ah oo un calaaqa la leh atakfiir biirtikaabi alkabiira oo laakiin la farsameeyey ahlu sunna murtakib alkabiira waxay ka qabaan inuu yahay muؤmin biimaanihi fasiq bikabiiratih oo hadda walaag oo dhannan masalan aan laga jaraynin laakiin murji'adu iyagu waxay leeyihiin iimaanku maba nuqsaamaba khawaarijta sidoo kale waxay ku waafaqsan yihiin iimaanku ma nuqsaamo laakiin laba darafay kala taagan yihiin oo murji'adu waxay leeyihin faasiqu wax kastuu fisqi sameeyo ama daacaadka uu ka tago ama dembiyada uu sameeyo iimaankiisu waa dhamaystiran yahay madhabkaasna waa madhab shayطaanku uu aada u jecel yahay selafkuna ay aada uga digeen oo qofku hadduu fududaysto dembiga inuu ku dhaco baa u sahlan nimankan marka khawaarijta iyagu waxay yidhahdeen ninka dembiga weyn sameeya ee aan ka toobad keenin waa gaal bay yidhaahdeen adduunka xukunkiisuna waa gaal aakhirana maaragtay naarti buu ku waaraayo yidhahdeen muctaziladuna xukumkii maaragtay adduunyaday ku khilaafeen oo waxay yidhahdeen waa gaal ma lihin annagu huwa fi manzila bayn manzilatayn yani muminna dhihi mayno gaalna dhihi mayno laakiinse aakhira naartibu ku waaraaya bay yidhahdeen calaa kulli xaal madaahibtaas marka baatilkaa masaladaas ku jirta irtikaabu lkabiira laakiin rasuulku sala allahu alay slam ninka kabiirada sameeya wuxuu ka anfiyey iimaankii maaragtay waajibka ahaa ama maaragtay kamaalkii waajibka ahaa yuu ka anfiyey laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin lakin waa gaal macnaheedu maa diintu ka baxi maa sababto hadduu gaal yahay man badela diinahu faqtuluuh yuu yihi rasulka sal lla alay slam xadiis saxiixa ah qofkii diintiisa bedela dila qofka murtadka wa waa la dila xukunkiisu waa saas ninka xaakimka ee muslimka ah markuu istitaabo ku sameeyo kadib waa dila waa la dilaa xukunkiisu waa saas laakiinse ninkan masalan zinada sameeyey isagu ama waa qof muxsan ah oo guur maaragtay xalaala soo maray ama waa bikr haddaan guur xalaala soo marin dee boqol jaydal baa lagu dhuftaa yani xukunkiisu waa saas xadkiisaa saasa haddii kalena rajmi baa lagu dilaa marka waa murtad fi kuli axwaal marka ma wax la yidhaha ma jirto deeqadii khawaarijtu waa khalad marka waxaan ishaarnay dadka xarakaadka qaarkooda inay maaragtay yidhaahdaan haddii qofku fawaaxishtiisa uu masalan cajal ku duubo oo kale waa gaaloobay dadkii bunuugta maaragtay ribowaahid yani la tacaamula ay sidoo kale waa gaaloobayan bay leeyihin ama haddii kale waxay leeyihin magaaladii marba haddii laga helaayo hoteelo khamrada lagu gado waxaas waa lagu gaaloobaa bay leeyihin oo hoteeladaas lafteeda macnaha dadka iska lahu waa gaalay leeyihin qaar baa waxay yidhaahdeen acdamu macصiyaة xuriba اllah biha fi ardihi tarwiiju mukadiraat waxyaaba mukadiraadka la yihaahdo oo maaragtay muslimka dhexdiisa lagu faafiyo waa dembiga u weynaayo alla lagu caasiyo yani macnaheedu waa kufri marka kabairta sameynaya qaarkeed bay wax ku takfiirinayaan qaarkood wax mubaaxay wax ku takfiirinayaan oo hadda masalan in xubin laga noqdo umam mutaxida waxa la yihaahdo qofku hadduu ku khilaafayo wixii macaasida ahaa oo maslaxadii muslimiintu saasi ku jirta uu leeyahay lama dhihi karo maarata wax macsiyuu sameeyey iyagu waxay leeyihin maya macsi maba ahane waa muwaalaat lilkufaar waxaan dhegta marka qaarkood waxaas in waxyaaba ay sameynaya inan yahin waxyaaba iska caadaad ah oo aan maaragtay diinta waxu dhibeynin nidaamin la nidaaminaayo ganacsi wax lamida maamulada qaarkood iyo wax lamida oo aan tashriic iyo wax shareecada islaamka maaragtay mucaarad ku ah marka qaarkood aan aqala lahayn haddii waxaas ay dhacaanna dowladaha islaamka qaarkood annaga waxaan ku aragnay inay mucaaradeeyaan oy diidaan o yidhahan annaga waxas shaqo kuma lihin mana ogolin marka rasuulkuna sal lla ly slam gaalada waa la mucaamaloon jiray hadday noqoto in wax la kala gato in wax la kala ijaarto musaaracada oo kale yahuudi buu maaragtay yidhi waxaa dhulka ka soo baxa barkiisaad leedihiine dhulkii ka shaqeeya ayagoo yahuuda markaasuu maaragtay qaybna qaadan jiray qaybna ayaga u dhaafi jiray quraysh waa kii rasuulka sal lla ly slam la heshiiyey iyagoo gaala ah marka mucaahadaadkii iyo wax noocaas oo kale ayay maaragtay dadka ku takfiiriyaan oy leeyihin gaal baa lala heshiiyey ama maaragtay la jeclaaday ama lala saaxiibay marka qofkii muslimka ahaa gaal inuu kula heshiiyo inaan laisku xadgudbin masalan tabar lama hayo annaga haddii jihaadka masalan haddaanan tabar uhaynin yaan laisku xadgudbin baa lagu heshiiyey oo si xaq darraa yaan laisugu xadgudbin ama haddii dhibaata ay dhacdo ama maaragtay muran iyo waxaas ay yimaadaan si nabadgelyaha lagu xaliyo iyo oo kale de arrinta noocaas oo kale waa xaaraan inaad tiraahdo wax maaragtay nasa uma haysatid iska dhaaf inaad wax ku tagfiirise waa annagaynu soo sheegnay haddii wax maaragtay sharciga kasoo horjeeda ay sameeyaan waxaan aragnay waddamo badan oo muslimiin aho ka hor yimaada oo aan saxiixinba qaraaraadkaas mana lihin annagu hay-at umam mutaxida shuruur ma laha shuruur fara badan baa ku jirta gaaladayna maarata u xakliyaan dola dowla dowladahan waaweyn baana maarata ku danaysta laakiin mujaradka qaybgal laga qaybgalay oo maarata nin madaxuu is leeyahay wax manaafica ha laga soo jiito mafaasidna ha lagu dafciyo wax laguma tagfiirin karo ama waa xataa waa xaaraan lama dhihi karo ila alla ilaa an tattaquu minhum tuqaatan waa uu noo ogolaaday marka aan tabar yeerna marka mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin haddii muwaalaadkii la ogolaaday si dhibkooda la isaga ilaaliyo in maaragtay ay banaanaato si muslimka nacfi loogu soo jiido min baabi owlaa waay marka xukaamta muslimiinta way u bannaan tahay inay taxaaluf la sameeyaan dowladihii aan muslimka ahayn si muslimiinta loogu faa'iideeyo dhibkana looga leexiyo waxaa ka dha waxaa ka dhacday waddankaas afghanistan waqti waqtiyada ka mid ah boqorkii macnaha waa waa waqtiyada kamida xukumi jiray yaa kuwa mutacasibiinu waxay ku takfiiriyeen waxay yidhaahdeen wuxuu la kulmay nimankii gaaladaahi oo maaragtay ruushka ahaa i may ee ingiriiska ahaa dhihi lahaa oo hindiay haystay waxbuu la cunay dharkoodii oo kale u qaatay yidhaahdeen shirida uu la shiray iyo dharkaasuu la maaragtay u eg dharkooda oo kale u qaatay waxay yidhahdeen waxaa waajiba in madaxtinimada laga qaado ninkaas rashiid ridaa sheegaya kitaabkiisa tafsir lmanaar in waa ay dhacda arrintaas marka islaamkii muslimiinta dadkaasi dhib bay usoo jiidaan waxyaabaha waxyaaba lu wax lagu takfiiriyo waxaa kamid a mararka qaarkood wax ay suurtagal tahay inay kufri yihiin ama ay suurtagal tahay ay dhici karto inay macsi ay noqdaan arrinta noocaas oo kalean in lagu degdega ma aha waa wax maaragtay tafsiil u baahan iyo dad ahlu cilmigu inay fiiriyaan masaladii maaragtay muwaalaadka oo wax lagu tagfiirinayana waxaa ka hadlay xadiidkii xaatib ibn bartaca arrintiisi ka hadlaayey oo inuu nimankii quraysheed uu waraaq u qoray ah kadibna rasuulku sala allahu alayh wasalama uu maarata waraaqdii hala soo qabto uu yidhi xaatibna la weydiiyo maxaasaan u samaysay la yidhi rasuulkuna rasuulkuna sal sl wuxuu ku yidhi xaatib rasuulka allow iyo aan laygu degdegin buu yidhi anugu waxaan iska ahaa nin xoogaa qoraysh maaragtay isaga daaban ee nin rasmiya maana ahayn oo ayaga kamid ah qabaa'ilkoodii maaragtay mashhuurka ahaa dadkan kalena qaraabaad iyo waxbay lahaayeen ay ahalkoodii ay ku difaacdaan markii taasi i dhaaftay oo maadaama nasab aanu meeshii jirin waxaan doonay inaan xoogaa nimankii abaal ku yeesho qaraabadaydii magaalada joogtay makaad ay ku dhowraan ee kufrina uma samaynin waxaas riddana igama ahayn gaalnimona raalli kuma aana noqon markii aan muslim noqday kadib rasuulka sal l slm wuxuu yidhi laqad sadaqakum run buu idiin sheegay ninkani marka arrintani hadday iska tahay kufri sida dadka qaarkood ay ay yidhaahdaan oo ahlu quluwiga ah rasuulka sala allahu alay wasalama istifsaalkaas maba aanu sameeyeenba cumar baa yidhi ninkan aan qoorta ka gooyo munaafiqan markaasa rasulku wuxu yidhi sal war beder buu maaragtay xaadiray maxaa ku ogeysiiyey inuu alla uu taalacday reer bedero oo uu yidhi waxaad doontaan sameeya waa idiin dambi dhaafay xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey alxukm bغayri ma anzla allahu si maaragtay mطlaqa oo aan tafsiil lahayn bay maaragtay kuwan ahlu quluwiga ahu wax ugu tagfiiriyaan saa darteed waxaad arkaysaa raggan hadda maaragtay jamaacadkan quluwiga ah ka mida zucamadooda mid ka mid a yaan dhegaysanayey isagoo khawaarij radinaya hadda isaguna dhinac buu khawaarij ka yahay oo waxyaaba fara badan buu ku waafaqsan yahay lakin khawaarijuu markaas yuu leeyahy waxbaan ka sheega si fiican buu marka uga soo hadlay oo ka sheek sheekeeyey oo marka masaladu alxukm bغayri ma anzla lah ay timaado waa iska sarfinaya waad dareemaysaa waa nin hawa ku jirto oo wuxuu leeyahy maaragtay iyadu wax laga hadlo kala ma hadal macnihiisu saas oo kale u yahy yani waa masale oo mutaqarira in maaragtay qofkii ku dhaca alxukm bغayr ma anzla lah u gaaliya tafsiil tafsiilkaasi waxaasi baddaasi ma rabiyo marka yani qofkii wax fahamsan wuu fahmaayaa meeshaas khawaarijta inuu ka waafaqsan yahay allah mustacaan marka in wax lagu xukumo wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn waa jariimo aada u fool xun allana wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun qofkii aan wixii alla soo dejiyey wax ku xukmin waa maarata kuwaasi waa gaalo lakiin gaalnimadaas saxaabadii baa noo fasiray ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay man jaxada ma anzla allahu faqad kafar qofkii jaxdiyey wixii alla soo dejiyey waa uu gaaloobay waman aqara bihi walam yaxkum fahuwa daalimun faasiq qofkii qira xukmki maarata bima anzla allahu qirsan laakiinse aan wax ku xukumin waa daalim faasiqa buu leeyahay mar kalena wuxuu ku tilmaamay kufrun duuna kufrin buu leeyahay marka macnaha haddaanu xalaashanin gaaloobi maayo marka in tafsiirkii salafka la khilaafo oo tafsiirkii khawaarijta la qaataahina waa diin xumo ibnu qayim wuxuu leeyahay sida saxdaah waa maxay alxukm bigayri ma anzla allah yani wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn in wax lagu xukumo kufrigii labada kufriba waa soo gelayaan buli asqarki iyo akbarki waa hadba xaakimka xaalkiisu sida uu yahay haddii uu ictiqaadsan yahay inay waajib ku tahay inuu wixii alla soo dejiyo wax ku xukumo arrintan markaa hor taalla oo uu ka jeesto isagoo caasinimo ay ka tahay isagoo ictiraafsan inuu ciqaab mudan yahay waa kufri yar buu leeyahy waa gaalnimo yar haddiise uu ictiqaadiyo inaanay waajib ku ahayn oo xor yahay oo khiyaar uu leeyahay inuu wax ku xukumo waxaan alla soo dejinin oo khilaafsan wix alla soo dejiyey isagoo ogna in xukunka alla uu yahay waa gaalnimo weyn buu leeyahay taas laakiin hadduu jaahil ka yahay ama uu gefo wata qofkaas waa qof gefay oo dadkii gefay xukunkoodii oo kale leh madaarij saalikun buu warkaas ku yidhi ibnu baasna tafsiil maaragtay saas oo kalea buu leeyahay kuwa tabdiica quluwiga ku sameeyana waa kuwa zamankan hadda la yidhaahdo muxuu ahaa alxadaadiya la yidhaahdo iyaguse salafiyiin isku sheegaya haddaad marka mad magaalada madiina uu joogi jiray salafiyiintu maaragtay xoogaa la socon jiray inkastoo yani cuqda ku jirtay oo aan la sheegin caalim salafiyu wax ka bartay lama sheegin intuu sacuudiga ku noolaa kolley waxaana u badan tahay macnaha waa cuqdada ku jirta ama inaanu aaminsanaynba haddii cilmigooda iyo macnaha uusan ku kalsoonayn kadibna wuxuu bilaabay quluwi inuu dadka qaarkood mashaakil ku jiraan oo ta'wiil sifaat iyo wax noocaas o kalaa lagu hayo uu dadki ku imtixaano uu yidhaha ninkaas haddaada dhihin waa mubtadic adiguna mubtadic baa tahay quluwi noocaas oo kale ah oo maaragtay wax lagama soo naqlin karo dad mararka qaarkood iska macduuriin oo aan cilmi kalaamka iyo aad maaragtay uga warqabin oo uun taqliid ugu dhacay mararka qaarkood bidacda qaarkood yaa waxaa lagu leeyahay maya abadan haddii ibnu bataal wax yaray galeen haddii nawowi wax yar galeen haddii ibnu xajar ay galeen abad in loo dhawaado maaha wax yarna lagama soo naqlin karo cilmigii marka sunnada ee ay ma salafka ka soo naqlinaayeen yaan lagu intifaacin waayo macnaheedu waxaana laga sheegayba xataa inuu inay gaareen macnaha habal la gubo iyo fatxulbaariga iyo wix lamid a calaa kulli xaal haddana mawaaqic bay leeyihiin dadkana waa siraan oo maarata salafiinni bay isu muujinaayaan daahirki maarata sunadii muujisana sunadii inay aada khayro ugu hayaan bay maarata muujinayaan laakiin calaamadoodu waa maxay waa inaad aragto iyagoo tacninaya a'imadii sunnada ee casrigan joogay iyo weliba yani a'imadii sunnada lagu yaqaanay ee cusuurta hore joogay ma dhici karti nin xadaadiya oo daacad sheegaayo taqiyay wax noocaas o kale aan ku camal falaynin inuu kuu faaniyo ibnu taymiya oo imaamu huda u haysto abadan ibnu taymiya cuqdo weynay ka qabaan iska dhaaf hadda ibn baz iyo ibn cuthaymiin iyo maaragtay sheekh rabiic iyo sheekh saalax alfawzan iyo iska dhaaf ayaga laakiin sheekh saalax alfawzan waayaan waa isku tamasuxaan waa niman siyaasiyiinoo dee xoogaa layman bay meelaha qaarkood uga baahan yihiinoo waa ku tamasuxaan laakiin daacad ma ah wax ka jira ma laha marka waa dad maarata ahlu quluwi ah oo tabdiici quluwi ku sameeya lana dirira ahlu sunnadii la yaqaanay oo cuqdo fara badan maarata u qaba dacwa salafiyana maaragtay aad uga soo horjeeda marka iyagana waa in layska jiraa waxaan u maraynaa mawaaqicdooda waxaa kamid a mid aafaaq la yihaa iyo waxyaaba kale la leeyihiinoo dadka sida loo siro xoogaa waa yaqaanaan marka qaarkood waxaad arkaysaa kutub bay taxqiijinayaan oo kutubtii salafka ah laakiinse tacliiqaad maaragtay khariban bay ka buuxinayaan marka aad hala isaga jiro dadka noocaas oo kalea waa waa laga fogaadaa huluwi waxaa lagu sameeya marka qaarkood axzaabta iyo jamaacaadka la raacsan yahay oo qofkii la raacsanaa wax alla wuxuu kugu yeeraya halagu raacaa laleeyahay sida rawaafidu ay maarata nimankan raafidada la yihahdo aimadooda huluwi ugu samayso suufiyaduna mashaayikhda duruqdooda ay huluwi ugu sameeyaan asxaabu almadaahib alfiqiyana ay maaratay huluwi ugu sameeyaan kuwooda mutacasibada eequlaada ah kuwa jamaacaadka u tacasuba sidoo kale iyo ducaadda maaragtay caanka ah qaarkood qaarkood marka ma tasriixiyaan inay maarata macsuumiin ay yihiin laakiin lisaanulxaalkoodiiba maarata ay ka muuqanaysaan laakiin ahlu sunnuhu waxay qabaan wixii rasuulka alla ka soo haray sala allah alay slam inaanay waajib ahayn in wax walba lagu raaco qofka waxaa lagu raacayaa un wixii kitaabka iyo sunnada maarata waafaqsan marba hadduu kitaabkii iyo sunnadii uu khilaafo ama sunnadii khilaafo ama kitaabkii khilaafo qowlkiisa waa la radinaya haddaanu ahayn qof u kasay sunnadii khilaafkeeda iyo nusuustii khilaafkeeda waanu cudur daaraynaa hadba sidai ugu wanaagsan ee loogu cudur daari karo laakiin qof hadduu yaha aan nusuustii shareecadaba dan ka lahayn oo aan u aaba yeelaynin de qofka noocaasoo kale wax wasniya ma laha ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin ya alla u leeyahy haddaad wax isku khilaaftaan oo diintii kamid a farudduuhu ila llahi warasuul allah i rasuulu celiya in kuntum tu'minuuna biاllah walyawmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi laysa axadun ilaa yuukhadu min qowlihi wayuudac yani ma jiro maarata qof ma jiro ilaa hadalkiisa waxbaa laga qaataa waxna waa laga tagaa ilaa rasuulka sal l slam moogiye dabaraan ayaa wariyey haytamin wuxuu le rijaalun wasaquun marka waxaa quluwi ayaduna ah kii la raacsanaa in maarata walaa iyo baraa lagu xiro ee alla wuxuuna fara annaga wuxuuse ana la faray inaan rasuulka sal ly slam aan maarata jeclaano alla aan jeclaano aan jeclaano maaratay qofkii rasuulka raaca sala alla alay slama hadba inta uu haysto itibaaca iyo raacitaana aan ku jeclaano sidoo kale la naco qofkii kitaabkiiyo sunnada maarata khilaaf hadba mukhaalafadiisu inta ay tahay qofkii marka caasiga ahaa sida loo nacaayo lamid maaha sidii qofka kaafirkaa loo nacaayo oo kale alla wuxuu leey walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd awliya isu yihiin way isxiriiriyaan way isjecel yihiin way isu gargaaraan marka dacawaadkan xisbinimada ku dhisan ee zamankan maaragtay la arkay casrigan hadda aan joogno waxay ku dhisan yihiin walaa wabaraa oo xisbi ah yacni xiriirin iyo fogeyn ama goyn oo xisbinimo ku dhisan marka qofka suniga inuu qof kale suniya u jeclaado ma aha arrintaas arrin maarata taxazub calaa aqal lama taxazubka madmuumka ahaa calaa aqal lama laha sababta sunnadu waa diinkii alla uu raalliga ka ahaa ee qofma aanu keensanin qaar baa quluwi ku sameeya maaragtay inkaaru lmunkar oo isagoon sulto haysanin buu maaragtay inkaar bilyadi uu sameynaya oo mafaasid fara badan oo maarata ay ka imaanaysaa qaar baa quluwi ku sameeya dadkii madaxda ahaa in ceebahooda maaragtay banaanka lasoo dhigo oo meel kasta laga sheego waana ay ku khaldan yihin rasulka sal l slam wuxuu yidhi man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya nin madaxa qofkii raba inuu naseexeeyo yaanu banaanka maaragtay soo dhigin naseexadaas ee gacanta ha ka qabto walyaأkhud biyadihi fayakluu bihi hala khaali noqdo fain samica minhu fadaaka hadduu ka dhegaysto warkayga uu ka aqbalo waa alxamdulilah waa sidii la rabay wailaa kaana qad adda aladii calayhi waa uu gutay wixii isaga saarnaa haddii kale waxaa imaanaysa meesha haddaad maaragtay tiraahdo ninkan anugu waan u naseexiyey waa uu maqli waayey dadkii baan maaragtay hortooda ku caynaya in dadkii ay nacaan oy karaahiyeystaan oo ay u labistaan la dagaalankiisa marka yani alkhuruuj cala alwulaa yaa iyaduna ulu guluwiga ka mid ah waa wix khawaarijtu ay samayn jirtay rasuulkuna waa uu diiday nimankii madaxda ahaa haba dhib badnaadaane in lagu khuruujo oo markay yidhahdeen afalaa nunaabidhum bisayf miyaanan maarata hubka u qaadaynin wuxuu yihi rasulka sal l slm laa ma aqaamuu fiikum salaa intaba ay dhexdiina salaadii oogaayaan waidaa ra'aytum min wulaatikum shayan takrahuunahu fakrahuu camalahu walaa tansicuu yadan min taaca haddaad nimanka madaxda aad ka aragtaan waxaad dhibsanaysaan waxa ay ay samaynayaan maaragtay naca laakiinse taacadiis ha ka bixinina muslim baa wariyey marka dadka qaarkood ladaga la dagaalamaya madaxdii iyagoo leh munkarkii baan inkiraynaa waa dad guluwi ku dhacay sunnaduna saas ma ahan inaan lala dagaalamin bay sunnadu ay tusinaysaa masaa'iluljihaad iyadana guluwi baa lagu sameeyey oo jihaadku waa farducayn baa maaragtay la yidhaahdaa allana wuxuu sheegay in maaragtay farducayn aanu mar kasta wada ahayn walaa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiili llahi alla uu leeyahay masina buu leeyahay alle kuwa macnaha fadhiya iyagoon cudurdaar lahayn oo jihaadka ka fadhiista iyo kuwa mujaahidiin fi sabiili llah ah oo xoolooda iyo maalkoodaba maaragtay ku jihaadayo fadl اllah الmujaahidiina biamwaalihim وanfusihim calى اlqaacidiina daraja kuwii maaragtay jihaadaayey alla wuu ka fadilay kuwa fadhiya darajuu ka fadilay marka taasi waxay kutusinaysaa wakula wacd اllahu اlxusna yani labaduba waxay kutusinayaan in aan lalahayn maaragtay jihaadkii waa fardu cayn sheekh axmed ibn yaxya najmina wuxuu qoray risaala alirshaad ilaa bayaan alxaqi fi xukmi اljihaad oo uga hadlayo masaladaas farducaynka ah le waagii dagaalkii afghanistan iyo akhwaan muslimiinka iyo cabdallah cazaam iyo ay meesh aad u faafin jireen inuu jihaadkaasi u yahay jihaad farducayna muslimiinta o dhan farducayn ku ah xajku intuu yimaado iyo ummadda wuxuu leeyahy kulli farducayn bu inku yahay waxaasa marka dhalinyaradii ku taasureenoo ilaa hadda ay haystaan taas sababteeda u qoray risaaladaas sheikhu jihaadku marka wuxuu farducayn noqdaa marka imaamku dadka u u yeero dagaalka soo kasoo qayb qala qofka u yidhaahdo ida stunfirtum fanfiru iyo qofkii marka inuu dagaalkiiba isagu marka hore ay maaragtay ay fardu kifaaya ay ahayd laakiin isagu kasoo qayb galay markuu safki soo galay inuu bax lama ogola ida laqiitum aladina kafaruu zaxfan falaa tuwaluuhum aladbac sidoo kale haddii cadowgii uu beled maaragtay ku habsado dadkii beledkaas deganaa inay iska difaacaan baa waajib ah haddaanay awood u lahaynna dadkii u dhawaabaa maarata ay waajib ku tahay inay u gargaaraan ilaa in kuwaas wax gargaaraya cahdi u dhexeey mo ayaga iyo iyo iyo kuwaas maaragtay la iska dhicinaayo marka haddaan xaalaadkaas aysan jirin jihaadku waa fardu kifaayo waxaa kaloo guluwigii jihaadka soo dhex galay wax kamid a in dadkii loogu yeero jihaadka iyadoo la taag daran oon tabar lahaynin allana wuxuu yidhi fattaqu llaha ma statactum alla ka baqa intaad awoodaan laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waxay awooddo moogi wax kale naf alla kuma kalifayo alla uu leeyahay muslimiintu inay maaragtay dacfi ku sugan yihiin casrigan annagu kama shakisnin dhinac kasta ah tarbiyo fiicanna aanay haysanin dhaqaale ahaan iyo caskarinimona ay aada u liitaan marka nusuus fara badan iyay maaragtay iyo taasuna ay khilaafaysaa oo dadkii faraysay inay wa mid wada ahaadaan oo tabarna ay leeyihiin waaciduu lahum mastatactum min quwati wamin ribaati اlkhayri turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum haddii abaan maaragtay icdaad cuddo aaniba dhicinba yani in la yihahdo qofki inaad jihaaddaa khasab kugu ah walow makri iyo kadri samee oo meel bambaana dhig iyo wax lamid a taasi wax sax maa ilahay waxaanu ku waajibin bay isku waajibinayaan nabiyullaahi ciisa marka uu soo baxo uu dadkii muslimiinta ahaa ee markaas waktigiisa joogay dhinac buu ula baxaa oo ya'juuj wama'juuj alla maaragtay wuxuu yidhi akhrajtu cibaadan lii laa yadaan li axadin biqitaalihim waxaan soo saaray qolo aan lala dagaalami karin faxariz cibaadii ila duur buu leeyahay alle buurtaas dhinacaas ula bax buu uu leeyahay marka nusuus baa jirta cafwi iyo safxi iyo wax noocaas oo kale dadkii faraysa waktiga aan tabar lahayn baa taas lagu camal falaaya tan jihaadka iyo qitaalka faraysana waa markii tabar loo leeyahy sida saxdaas saas weeye oo aimadu ay maaragtay qarireen huluwi waxaa ka mid a masalan dadkan isdilaaya ee muslimiinna maaragtay dilaaya dad mucaahadiina dilaaya haweeney iyo caruur maaragtay dilaaya oo dhiiggii saas ku daadiya oo istishaadna ku magacaaba iyagoo ta'wiilaad fara badan maaragtay la imaanayo allahna wuxuu yihi walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilinina inaad walaalkaa disho iyo inaad maarata naftaada disho labadaba waa soo dhe waa soo gelayan aayadda in allaha kaana bikum raxiima marka waxyaabahan cillooyinka ay sheeg sheegaan iyagu waa ijtihaadaad nusuustii ka hor imaanaaya in la milicsadana marka ma aha mana keeni karaan in qof salafkii kamidu asaga uu gacantiisa isku dilay ma keeni karaan iyagu laakin da gacantooda isku dilaayaan calaa kuli xaal waxyaabaha huluwiga laga sameeyo lagu sameeyo waxaa kamid a in la yidhaha dowladaha aan islaamka ahayn waxba lagama soo gadan karo taasina wax jira maaha bukaari saxiixiisa baab buu sameeyey wuxuu leeyay baabu shiraa'i walbayci maca almushrikiina wa ahli lxarb in wax la kala gadan karo wax la isdhaafsan karo yuu baab u caqiday mushrikiintana waxbaa laga gadan jiro axaadiis buu marka kusoo arooriyey baabkaas marka dadka noocaas oo kale ah guluwooda waxaa ka mid ah zamankan hadda la arkay iclaankan hadda ay iclaaniyeen waxaan ay khilaafada ay ku sheegayaan oo kutusinaysa caqli xumo iyo maaragtay runtii diin xumo naftoodana ay lugoynaayaan muslimkana ay lugoynaayaan oo hadda ay leeyihiin khalaas khilaafaan samaynay waa in dadka dhammaan naga ayna soo wada raacaan mana ah khilaafo maahane waa wax maaragtay ku dhisan mulki iyo jabriye iyo maaragtay caduudnimo iyo ku dhisan waayo waa wax feer iyo faralaab lagu keenay oo dad la laayo iyo dad la cabsi geliyo iyo dad noocaas oo kale ayaa dhul lagu qabsaday iyo fitan iyo takfiir maaragtay khaldan markaasaa un masaaxaad un dhulka kamida la qabsaday markaasa waxaa la leeyahay taasaa khilaafadii noo ah de taas qof walba waa u samayn karaa toban khilaafaa marka maaragtay ka dhici karta inay ka dhacdo maaragtay aasiya dhexdeeda ila qofaan dhulka isku dubaridan karin ma jiro maogta marka dadka dadka caqligo lakin waxaas ma aanay samayn jirin oo dacwadii maaragtay u fiirso sheekh maxamed cabdilwahaab dhul badan buu maaragtay uu xukumaayey oo jaziira alcarabiya o dhan bu maaragtay dad maarata taageersan ay xukumaayeen wax khilaafo la yihahna weligood kuma aanay dhawaaqin ilaahay haddana khilaafa ma aanay sheegan kuwa xataa cuhmaaniyiinta ahaa boqolaal sano yay qaadatay inay khilaafo isku magacaabaan marka wax allo wixii kasoo horjeeday meesha ay ka baxeen un bay khilaafo sheegteen waa nimanka cuhmaaniyiinta la dhihi jiray boqolaal sano yay dowladdooda wadeen ayagoo khilaafo maarata aan isku magacaabin marka waxaan waa wax huluwi ku dhisan sideedana sidii maaragtay cumar uu yidhi man baayaca rajula min gayri mashhuurati min almuslimiina falaa yubaayac huwa wala ladii baayacahu takiratan an yuqtala qofkii qof kale la mubaayacooda iyadoon muslimiintii laga shawr gelin oo laga ta maaragtay tala weydiinin falaa yubaayacu huwa wala ladii baayacahu asagana lala mubaayacoodo iyo kuwi la mubaayacoodo toona takiratan an yuqtala waxayba halis u yihiin in la dilo oo waxay muteen in la dilo marka waa kuwaas waa maaragtay min gayri mashhuurati min almuslimiin yay ku magacoodeen ninkan afar xabo ayaga kamid a un baa magacaabato caleema saaratay iyo dad ay dhici karto qabaa'il yaryar oo dacafaa oo maaragtay cabsanaaya yaa dhici karta inay waafaqeen wax saasna khilaafa kuma timaado khilaafu waa ridaa iyo shuuraa iyay ku timaadaa marka laakiin been bay ku sheegeen taas yaan lagu kadsoomin waa un dad maaragtay ahlu takfiira oo ghuluw fi takfiir ah oo yastabixuuna maratay dimaa almuslimiin oo maaragtay min ashaddi jamaacat lghuw ghuluw oo casrigan la arkay waaye in lagu dagmo ma ahan oo qofku diinkiisa maarata waa inuu ilaashadaa haddii aan u soo dhaadhaco mas'aladan jamaacaadkan huluwiga ah gaar ahaan kuwii hadda la sheeg sheegayo oo takfiir ulhijra iyo tawaquf tabayun kuwa la yidhaahda iyo oo runtii iyaga laftooda fasaad aad u fara badan wada oo aad mooddo inay xoogaa ka duwan yihiin kuwan hadda ee seefta horay ka qaatay ee ummadda maaragtay dhiigooda aada u daadiya ay ka duwan yihin o ay leeyihin iyagu markaan tamakunno un un baan maarata wax samaynayna ay leeyihin weligoodna haddee saasay dhihi jireen waa lagu yaqaanaa muctasilada iyo muctasilada badankood saasaa lagu yaqaanaa waxay dhihi jireen markaan tabar leenahay oo daacina maarata uu soo baxo markuusan baan wax samaynayna ay leeyihin marka laakiin de caqiida faasiday dadkii bar- baraaya waa bidco ninka maaragtay khaarijiga ah hadduu meel fadhiyo aanu dagaalamayn iyo hadduu dagaalamayo labadaba waa fidno socot oo ummadduu lugeynaya yani kownuhu yara sayfa cala alumma waa fasaad cariida waa arrin aad u xun waa caqiide xun oo qofkii maaratay qalbigiisa gashaa waa waa fasaad yani yaanuba dadka maaratay xabadu soo qaadanin hadde waa wax ma- isagana dhi- uu- uu- maarata wuu dhiban yahay oo caqiida faasid uu ku jiraa oo waa mutawacad binnaar dadkina waxaasuu ugu yeeraya marka waa fasaad cariida wax yar ma yaan loo qaadanin dhibku inuu yahay marka xabad iyo ay dhacayso keliya iyo maarata seef laysu qaato keliya maaha caqiidadu hadday faasid tahay darar fara badan baa jira wax alla maarata dadka uu ku nacaayo u wacaroonaayo iyay ku dhex jiraan caqiidadu hadday faasid tahay oo cuquubo lagu mudanaayo marka waa in la iska ilaaliyaa dee dhalinyaraduna aanay ku kadsoomin dadka noocaas oo kale ah sideedaba qof aan ahlu cilmi ahayn oo maaragtay ahal u ah fataawada arrimahaas waaweyn in wax la weydiiyo ma ahan qof jaahira oo maaragtay aan diin lagu oqoonin oo maanta inta isbedelay xamaasooday oo ra'is jamaaca noqonaaya oo haddana la raacaayo oo maaragtay dadkii cuhuud la gelaya sidii suufiyada cuhuud ula geli jirta axsaabtana dadka cuhuud ula galaan markaasu wuxuu isu arkaa in ninkan qowlkiisu uu wax ku waajibinaayo qofkaas soo dil qofkaas saas yeel meeshaas ka dhac wuxuu is leeyahay waajib ku saarno sharcigu ku saaray waa haystaa waxaasna wax saxa maaha imaam muslimiinta ay leeyihiin oo ay raalli ka noqdeen oo saas ku xukuma haddii la helo de waa kii la ateecaya isaga laftiisana macsi lagu ateeci maayo laakiin waxaan ka sokeeyaahi waa lugooyo mana banaana in in maaragtay la ateeco oo lagu ateeco axsaabay samaysteen iyo awaamiray bixinayaan sababto waa furqo ummadda ay ku soo siyaadiyeen mana banaana in maaragtay warkooda la qaato ama lagu kadsoomo marka yani dadkii dhallinyaradaha waxaan ugu naseexaynaynaa inaanay ku kadsoomin dadka noocaas oo kale oy diinkooda ilaashadaan naftaaduna waa qaali laba nafood adigu ma lihid maxaa keenay qamaarka oo nin xamaasaysan intuu cajarad kuusoo duubo ama waxsugu kaa soo taltalfiiqiyo aad ka qaadanaysaa oo aad u malaysaa maarata inaad janno ku gelayso warkiis ma jirto jannadu maaragtay saas u- u- uma sahlana sida ay nimankan u dhigeen uma sahlana cilmi iyo camal saalixa iyay u baahan tahay iyo tawfiiq alla uu maaragtay uu xaqi uu ku waafajiyo iyo waxyaabahan hadda ay kuu fududaynayaan oo laiska ilaaliyo oo ay ka mid tahay baqigan oo takfiir bikayri xaqin ah gaalaysiin dadka la gaalaysanayo gardarro ah iyo dhiiggoodii la banaysanaayo waxyaabihii aada looga digtoonaan jiray yaa hadda aada loo fududaysanaya ibnu cumar baa waxaa lagu yidhi sida saxiix muslimka ku taala iyo keyrkiisba waxaa la waxaa la yidhi maaragtay alaa tuqaatil baa la yidhi markaasuu yidhi maaragtay qad qaatalnaa xataa lam takun fitna wa anta wa asxaabuka turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuna fitna cagsi bay arrintiis u bedeshay annagu waan dagaalanay buu leeyahay ilaa fitnad ay meesha ka baq- ka baxday ile dadku maarata sida riwaayo kale ay sheegayso oo iyaduna maaragtay saxiix muslim ku jirta wuxuu leeyahay fitnadu waxay ahayd dadkii baa maarata la fidnaynayay diinkooda laga fidnaynaayay markaasaa maaragtay muslim mushrikiintii maaragtay la iska dhacshay laakiinse idinku mulkidoon baa tihiin buu leeyahay fitnad idinka inshaynaya oo fitnadii amaamudaya buu leeyahay marka qad qaatalnaa xataa lam takun fitna wa anta asxaabuka turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuna fitna waan dagaalanay fitnadii baan zuulin u leeyahay annagu idinkuna waxaa rabtaa inaad fitna aad samaysaan dagaaladiina ka qayb geli maayu dhihi jira xataa markay yidhaahdeen aan ku caleema saarno adaan kaa dhigayna imaam ma jirtuu yidhi haddii maaragtay qolo magaalada hebel joogta ay khilaafto maxay samayn maxaa ka macnaa la yidhi qoladaas waa la edbinayaa markaas wuxuu yidhi waxaas ma jiraan waa uu ka diidi jira marka calaa kulli xaal saxaabaduna saasay ugu baraarugsanayeen masaladan fitanka ah ee dadki loo qurxinaayo looga dhigaayo inay jihaad yihiin oo aan jihaad ahayn marka waa in laga digtoonaadaa teeda kale waxaa ka hadal u baahan horta waxaan guluwiga la yidhaahdo yaa qeexaaya waxaa qeexaaya dadka ahlu cilmiga ah oo shareecada yaqaana oo kitaabkii sunnada yaqaana oo sidii salafku wax u fahmi jireen maaragta wax u fahmaaya dadkaasaa qeexi kara wixii guluwi ee wixii kale kan jaahilkaahi wax sunnadii ka mid ah yuu wuxuu ka dhigayaa guluwi waxaasina sax maaha taas waa lugooyo cusub bal dadka ahluguluga way u kaalmaynaysaa taasu sababta nusuus waadix oo sariixa yaa intii laga hor yimaado oo loo leexiyey dhinacii ahluguluga la yidhaha ahlugulugu unbaa waxaa sameeya ya oo ama qamiiska gaabsada ama garka daysta iyo wax lamid a ama naagaha xijaabta haddii la yidhaahdo dee macnaheedu waa maxay dadka ahluguluga unbaa loo kaalmeeyey waana wax jahli ku dhisan taasi sax maaha marka horta guluwiga waxa ah waxa qeexaaya dad ahlu cilmi ah oo ahlna u ah dadkaas marka ahlu cilmiga iyaga laftooda cilaajinta ay huluga cilaajinayaan waxaa la rabaa si sharci ah in u cilaajiyaan sidii maaragtay rasuulka sal ly slam uu ahlu huluga u cilaajin jiray oo saxaabaduna ay u cilaajin jireen kii naseexo u baahan loo naseexeeyo kii tacliim u baahan loo tali loo naseexeeyo wa wax la baro kii in la radiyo shubahaadkiisa dadka looga digo loo baahan yahay la radiyo haddii dowladd wax u ciqaabi kartaa ay joogtana kii shartiisa maaragtay aan laga maaragtay bixi karin ilaa in la tacsiiriyo moogiye ama hatii xataa mararka qaarkood dil bayba gaari kartaa wa haddii ninka imaamka muslimka ahaa arrintaas uu maaragtay u arko inay tahay xal si maaragtay dadkii fitnadiisa iyo dhibkiisa looga badbaadiyo sababta dadka diinkoodaoo la fasaadiyaahi wax sahlan ma ah waa wax maaragtay ka daran diinko adduunyadooda la fasaadiyo dadku addunyadii hadda xoogga saaraan waxaa la alla nabadgelyadii buu maarata naga khariba saasuu yaala maaratay dhaqaalihii buu khariba waxaasa la yihahdaa diinkaa ka muhiimsan marka marka qaarkood ninka mubtadica oo shartiisu ay ku joogi weyso ilaa in maaratay ninka imaamka ah uu dila moogiye oo la dilaahi waa maaratay wax wanaagsan maaha wax xun maaha waa nooc maaratay cilaajkii ka mid a haddii loo baahdo laakiin waxaa maaratay khalada in cilaajkii huluwiga iyo dawayntii talaxtagan la yidhaahdo waxaa looga dambaynaya dad masalan cilmaaniyiin oo kale cilmaani waa laadiini qof maarata diinkii islaamkaba kasoo horjeeda suu quluwi u daaweeyaa quluwiga kii ugu xumaa saaba ku jiraba ha toobad keeno ha soo islaamo asagu muxuu noo daaweeyaa muasasaad ay gaaladaas ay leedahay yaa quluwiga ayagu raba inay kuu qeexaan oo marka qaarkood ay dhici karto qofkii shanta salaadood masaajidka ku dukada ay u arkaan inuu quluwi ku jiro ma garat ama xijaabkii maarata lagu qofkii ku dadaala ama iska ilaaliya maarata naagaha salaantooda iyo wix lamida waxaa le maya maya maya kanu maaragtay kuwii buuraha ku jira iyo qaacide iyo waxba ma dooriya lagu leeyahy waxaas wax saxa ma ah marka niman calmaaniyiin ah ama liberaaliyiin kuwa lagu sheego ah ama un dad un laadiniyiina shaqo kuma laha huluwiga cilaajkiisa talaxtagan cilaajkiisa shaqo kuma laha waxaan lugooyahayna kama shaqeeyaan ayagaa u baahan inay toobad keenaan oo ilahay usoo noqdaan ilahay maarata usoo noqdaan marka dadka sidoo kale bidaca dhinac uga jirana sida xarakaadka qaarkood oo kale iyaguna wax ma daaweyn karaan sababtoo laguma kalsoona waxa waxaan si fiican u daaweyn karaa ninka sunniga oo sunnada maxdiga ku taagan kaas qiil uma heli karaan nimankan ahlqulugu isagu si fiican buu maaragtay ula gartami karaa oo u maaragtay baatilkoodana u jebin karaa nasiixadiisuna ay u badan tahay in maaragtay laga aqbalo laakiin in la yidhaha sidii dhaqanka gaaladoo kale maarata wax lagu cilaajiyo wax walba waa la iska tijaabiyo marka qaarkood waxa lagu leeyahy fan baa wax lagu lagu cilaajinaya lagu leeyahy oo qulugu lagu maaratay cilaajinaya lagu leeyahy niman iyo naaga meelaha soo istaago hees heese oo muxuu ahaa masraxiyaad iyo sameeye kunjaartay waxa la yidhahda la sameeyo iyo filin la sameeyo iyo oo mararka qaarkood ay dhici karto in waxan uun caydooda iyo haydaarteyntooda iyo hayada lafteeda xataa qulugu in lagu sameyo dhici karto oo been laga sheego oo ay ku dhisan taaba wax ay cilaajinaysaba aysan jirinba ama marka qaarkood diinkiiba lagu jeesjeesaayo maxay faa'iido keenayan waxaas waa la jarribad waddamo fara badan waxaas lagu soo jarribay wax laga faa'iidana ma laha marka w waxay u baahan yihiin in maarata allahna loo kaalmaysto dad ahal ahna waxan ay ka shaqeeyaan wabillahi tawfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xigaa waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين